waxaa dib loo furay sana dugsiyeedka waxbarashada jaamacadaha magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle kadib muddo saddex bilood ay fasax ku maqnaayeen ardayda maamul ku-xigeenka jaamacadda zamzam faraceeda magaalada jowhar shaafici xasan ayaa ka warbixiyey kuliyadaha ay bixiso jaamacadda iyo waxaay rajeynayaan inay sanadkani kusoo kordhiyaan asigoo ardayda kasoo baxday dugsiyada sare ugu baaqay inay ku biiraan jaamacadaha jaamacadda zamzam maxaa layihahdaa faraceeda jowhar yacni waxay bixisaa markii laga hadlaya caafimaadka sida guud waxaa laisku dhahaa yacni health science health science markii la dhahayna waxaa waaye waxyaabo badanaa hoos imaanayo laakiin yacni qeybaha ka bixin waxaa ka mid ah yacni public health oo loo yaqaano maxaa la yihahdaa caafimaadka bulshada sidoo kale waxaa bixinaa kuliyadda maxaa layihahda nursing general nursing sidoo kale waxaa bixinaa kuliyadda iyadan la yirahdo midwaveriga oo kalkaalisnimadii iyo umulisnimadii ay kala noqonayaan markaas sidoo kale waxaa bixinaa maxaa la yihahda medical laboratory oo ah shaybaarkii marka laga hadlaya marka health senska waxaa ka bixinaa markaas afartaas qeybooda ka bixinaa jaamacadda oo faraceeda jowar hadda waxaa jirto farac axmar oo kale waxyaaba lagu soo siyaadiyey laakiin stiil weli anaga maanan keenin waxaan rajeynaynaa marka inaa keenno sanadaha soo socda insha allah maadaama anaga aan joogno maxaa la yihahdaa gobol yacni baahiya caafimaadka aaday u fara badan yihiin yacni intii anaga karaankeenna ah waxaan isku daynaa yacni haludhigeena jaamacadda waxaawaa markasta yacni inaa ardayda qeybta baraatikada inaa ka xaqibtirno waa soo mo practice waxaa waaye wuxuu keenaa success oo ardayda u horjeedi karaa biri ka maalinna markay magaalka usoo baxaan oo kale yacni waxaan ku qabnaa kalsooni ah inay ardaydaas yacni dadkii ay wax u qabanayaan si fiican inay wax ugu qabtaan baaya caafimaadka way badan tahay laakiin inta anaga karaankeena jaamacadda ay sameyn karto yacni waxaa sameynaa oo kale markay jaamacadda dhiganayaan galaaska ay qaadanayaan oo kale inaan baraatika jaamacadda dhexdeeda ku siino yacni waxaa leenahay labs oo noo diyaarsan ardayda baraatika ku sameeyaan markii semesterada ay sii gudbaan semester four oo kale meelaas markay gaaraanne waxaan sameynaa yacni inaa isbitaalada gobolka ku yaal oo kale inaan u dirno si ay yacni aqoontoodii aqoon korresi ay u sameeyaan sidoo kale hadda mashruuc waxaa jira aan inaan soo hirgelin aan rabno asin sanadka dambo ardayda qaar inaa yacni labada bil fasax ay qaadanayaan oo kale ama saddexda bil intay noqotaba aan u dirna yacni muqdisho isbitaalada muqdisho oo kale baraatika ay kusoo qaataan yacni si inta waxay ka helayaan wax ka badan si ay ugu helaan waqtigooda oo fasaxana yacni u noqdo yacni waqti damaashaad ay kusoo qaataan jaamacadda zamzam waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar ee waxayna bixisaa kuliyado kala duwan waxa ayna xaruumo ku leedahay magaalooyinka jowhar baydhabo iyo magaalada muqdisho